bismi illaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu caleyh wasalam adeer waxaa weeye aada iyo aad baan u jeclaa inaan maaragtay reer ceelbur mar fursad u helo inaan kelmad iraaho marka adeere horta waxa weeye waxaan ku hormarayaa reer ceelbuur reer ceelbuur adeer hamoodina reer ceelbuur ceelka ceelbuur la yidhaaho iyo dadka deggan ha u malaynina arrintoodu maanta inay kow tahay taariikh bay leeyihiin taariikhday leeyihiinna waa idiin sheegayaa adeer waxa weeye talyaanigu markuu cagaha soo dhigay ciidda soomaaliya wuxuu ka soo degay magaalada la dhaho hobyo meeshii labaada u fadhiistana ceelbuur bay ahayd ciidankii shaxnad milatari buu la yimid oo markab maraakiib ah maraakiibtiina wuxuu kaga soo degay saxiimado gaadiidkii ku soo dejiyey wuxuu yimid hobyo wuu soo baxay ceelbuur buu yimid ceelbuur buu meeshii dhiig looga daadiyo talyaani oo ugu horreysay oo saraakiil lagu dilona ceelbuur bay ahayd meel talyaaniga dhiig looga daadsa meeshii ugu horreysay dalka soomaaliya ceelbuur bay ahayd lambarkii labaad oo dhiig looga daadiyo oo labaysatana ceelbuur bay ahayd ceelbuur marka ma aha meel sahlan adeerayaal ha u malaynina meel taariikhdeedu fog tahay weeye dadkeedu waa dad micnole weeye alxamdulilah ninkii cumar samantar la oran jiray oo hadda iskuullada iyo taariikhdiisa lagu xuso dugsiyada sare gobolada cumar samantar meeshuu ragga ku laayay ragga ku laayeen iyo raggiisa waa ceelbuur nimankii yidhi gabdhaha noo keena ninkii yidhi daldalool ka horreeyey colka watay uu yidhi gabdho labayo toban saddex iyo toban jir labayo toban jir ugu yartahay lix iyo toban jirna ugu weyn tahay noo keena jawaabtii la bixiyana waxay yidhi isaga in la dilo madaxiisa lagu addimo inta madaxa laga gooyo marka waxa weeye taariikhdaasi ceelbuur leedahay kii ku xigoo ludina daldalool ninka la yidhaahdo ah taariikhdiisa dadkao dhan wada hayo taariikhahaas waaweyn bay ceelbuur leedahay marka maanta inay xabashi ay ka diqooto maba ahanba wax lagu weyrsado ma garanaysaa adeer maba ahanba marka waad u hambalyanaysaa waxaan u hambalyaynayaa hambalyo midda la isku hambalyayay tan ugu badan baan adeer u hambalyaynaya waa tahay ka waran marka ciidamadii etoobiyaanka ahaa ee ka baxay magaalada ceelbuur ee kolley magaaladii hadda howlo ayaa ka soconaya oo nadaafad iyo horumar ah roob uu ka da-ay ciidamadii etoobiyaanka ahaana muddo sideed maalmood ah ayay waddada kusii jireen oo ay ku tageen magaalada dhuusamareeb maxaad ku qiimeynaysaa etoobiyaankii oo ceelbuur oo aad taqaano iyo dhuusamareeb inta ka dhexaysa sideed maalmood ku lugeynayay maxay kugu muuqanaysaa xagga milatariga markaad ka fiiriso adeer waxay ugu muuqanaysaa ninkii nin etoobiyaana oo soomaaliya la keenay dib looma soo cesho waxayna sababtu tahay waa kulaylka askariga la kulma askarigu meeshu faraha kaga gubtaan laguma soo celiyo waa cilmi milatari marka etoobiya dhammaanteed askarteedii dalka soomaaliya waa timid kuwaan kuwa ugu dambeeyey weeye faraha uga gubtoo ka cararay dibna ugu soo noqon mayaan insha allah marka waxa weeye muusig baa waxaa layidhi sideed maalmood bay kusoo jireen waxaa layidhi dabaan kuleylkiisa la arag dambaskiisa lagama leexdo laakiin haddaad ku gubato dambaskii meel yaalba waad ka baqan marka soomaaliya waxay is yidhaahdeen waa dambasaan dhuxuli ku jirine dee maxaanku idhaahdaa ku muraadsada dabeedna way ku gubteen dambaskii sideedda maalmood waxa ay jidka geliyey waxa weeye waa kulayl ay arkeen haddayna kulayl arag baabuurtooda ayay soo fuuli lahaayeen oo soo dabaashaadi lahaayeen saddex saacadood iyo wax yar baa loo kala socdaa ama waa boqol ama waa sagaashan labada magaalo laba saac ama hal saac iyo bar ama ugu badnaan saddex saac bay kusoo socon lahaayeen waxay sideedda maalmood ugu jireen waa cabsi ay arkeenoo geed walba waxay yidhaheen shabaab baa ku jira geed walba nimankeedin la dirirayaa ku jira marka waxa weeye way ooyayaan muusig bay tobanayaan baa layidhi markay soo galeen muusigu macnihiisa waxa weeye ma aha muusigu ma aha damaashaad ma aha waa boohintaa looga tirayaa askarigoodu markuu kullaado oo lugeeyo oo biyaha la oomo oo wuxuusan aqoon dhulusan aqoon oo jiroon leh iyo kulayl iyo xilligan kulul iyo lugta iyo cabsida iyo oonku isugu darmadaan wuu ooyayaa laakiin su-aasha meesha ku jirta waxay tahay ciidamada etoobiyaanka ah hadafkii ay ka lahaayeen magaalada ceelbuur way ku soo fashilmeen sida uu sheegay safiirkoodii dhibaato iyo go-doonna way kala kulmeen marka maxaa keenay inay ku dabaaldegaan magaalada dhuusamareeb dabaaldeg waxay ula jeedaan adeer ilmadaa looga tirayaa ninkii intaa way soo ooyayeen nimanka oohin way ooyayeen muusiga marka waxa farxad baa looga raadinayaa bal inay askariga muraalka usoo noqdo camal oo kale weeye soo ma garanaysid mideeda kale dhuusamareeb labada deegaan oo dhuusamareeb iyo ceelbuur waa degmo iyo gobol waa degmo iyo xarunteedii weeye marka laba dad isku dad ahaana degan midna way ku nabadgaleen midna waa cadaab bay u tahay midna goob nasashay u tahay ya waktigaa xukumay dadkuna waa isku dad waxna isma dheera waxa weeye waa wax hadda ama taariikhdana geli doona waa wax dib loo dhadhansan doono waa wax sen beri dib loo milacsan doono ma arkaysaa laakiin markaan xabashada keliya warka ku koobo xabashidu waxay la kulantay dhibaato aad iyo aad u fara badan oo aan la koobi karin marka askartan dabcigeeda garanayaa way ooyayaan markay cadaabtan arkeen oohintii markway ku soo galeen eeraboorka waxay sameeyeen muusigan waxaa loo tumayaa bal in askarigii soo noqdo ilintii iyo boohintii iska tiro marka haddii ka waran soomaali oo dhan sida reer ceelbuur oo kale etoobiyaanka loola dagaalami lahaa oo wadooyinka ay ku jiri lahaayeen bilo iyo maalmo fara badan ma kula tahay in etoobiyaan uu joogi lahaa ciidda soomaaliya absolut xataa ma hunguriyeeyeen inuu soo aada iska dhaaf inuu xataa ma somniyeysteen inay soo aadaan haddana ayadoo soomaalidii sidaas ay hadda tahay sidaa ay tahay hadda aan u jeedna ay tahay ayayna hadda askariga maanta soomaaliya cagaha soo dhigay aan dib loo soo celinayn oo macnaheedu yahay askariga wuu isdilayaa askartooda waxa weeye haddii la yidhaahdo wax meel uu dhibaato u arko haddii la yidhaahdo samee waxay u badan tahay inay ama sun cabaan ama isdilaan ama ismirjiyaan hadday qori waayaan inay sariiq inta samaystaan geed iska suraan markii laba askari saddex askari askarta kaleo dhan waa waa moral jabayaan marka laguma soo celinaya askari cusubaa naloo keenaa kolba ilaa iyo wakhtigaad garanaysaan askari baa la qaadaya mid baa la keenaya mid cusubba maalin walba la keenaya la soco maanta marka waxaan mar labaad ku celinaya warkaas horaan u sheegay inay askartii u dambaysaba yihiin aana dib u soo noqonayn baan aad iyo aad aday ugu rajo weyna wax badan oo kalena waa kala soconaayo haddii meesha jareere iyo wanaag lagu haysto wax tari mayso hadda guraceel iyo dhuusa mareeb oo oo kafee sunaala u ahaa ay kafeega ku cabaan ay ku nastaan wax u tari mayso ragga colaadda lalahaa wax uma jiro waa kan aamini mayso adeer waxay isku hadlayn karaanna maaha dadkii soomaaliyeedna kacdoonkiisii qarkuu saaran yahay ama waaba joogaa ma arkaysa marka waxa weeye nimankii hadeed wuxuu yidhi hoy hoy amxaaroy inaan haray a moodayay hirka soo baxayoo kaa maray hareeraha hadda way kanoo hadda waa anigii buu yidhi soo ma aragtid marka way og yihiin in waran daba socdo marka wax uguma taal maahameynaan ku hoyday dhiiggaygu ku cawibaryay dhuusamareeb iyo guraceel mogta waxba tari mayso marka nimanku waxaa u tirsan oo u xisaabsan dhibaatada ay dalka kala kulmeen inta ay fara la-eg tahay go'doonka dhibaatada hoogga iyo ba'a maxaan ku dhaha meelan wax laga istafiid maxaa laga istafiiday nimanka shitaal guran mayaan macdan guran mayaan ma arkaysa askariga meel baa la keenaya cadaabtaas ku jira afar iyo labaatanka saa xabad buu sugayaa gacan intee kor loo hayn karaa nolol nolosha ka mid maaha way isdilayaan midda kale maskii baa cunaya midda kale haddii la kuu roon yahay cudurray qabaan waalebay ku dhufanayaan waa waalanayaan nolosha cidhiiriga markay arkaan nimankana waxa weeye noloshooda waxa weeye waa waa khamro iyo maxaanku idhaahdaa meesha muraad bey u tago oo naag xun oo ugu tago khamri ka cabo meelahan muustaga dhegdhegaysto noloshooda intaas wey markay waayaanna waaba isdilayaan ama waa waalanayaan marka adeer etoobiya soomaaliya gogol uma taal warkaygii urursan